bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn
ciidanka amniga dowladda federaalk soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay laba dhagarqabo ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab
munaasabad lagu xoojinayo hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo lagu qabtay magaalada muqdisho shacabka ku nool deegaanka yoonta ee gobolka jubbada hoose ayaa dowlad goboleedka jubbaland ka codsaday sidii deegaanka looga horgelin lahaa adeegyada bulshada
xaalad dhinaca nolosha ah ayaa soo food saartay qoysas ku nool deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo galgudud halkaas oo dagaalluhu ku dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda argixisada shabaab
wararka dibadda ugu waaweynna waxaa ka mid ah booliska argentina oo weeraray aqalka madaxweynihii hore dalkaas
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa duhur jimco ah taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha sideedaad sanadka labada kun sideedii tobanka warka duhur waxaa soo saaray waryaheena cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye waxaa halkan idinkala socodsiinay anigoo axmed cumrah iyo samiiro mar kale duhur wanaagsan warkii oo fidsan ciidanka amniga dowladda federaalk soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay laba dhagarqabo ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab wariyaheena cabdiqaadir cali axmed ayaa warkaasna inoo faahfaahinaya ciidamada amniga oo howlgal qorshaysan ka fuliya degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay laba dhagarqaba oo ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab sida uu sheegay taliska nisa wararka ka soo baxaya taliska hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu dhacay habeen hore kaasoo ahaa mid lagu sugayay nabadgelyada shacabka islamarkaana ciidamada amniga gacanta ku soo dhigeen labadaasi dhagarqabe habeennimadii saddex iyo labaatankii agoosto ciidanka nabadgelyada dowladda federaalka iyo degmada wadajir waxay howlgal ku soo qabteen laba shakhsi oo argixisada al-shabaab ah howlgalkan lagu sugayay nabadgelyada dadweynaha soomaaliyeed cidna wax kuma noqon ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay nisa magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalka waxaa ka soconaya howlgal ay wadaan ciidamada amniga iyagoo ku guulaystay inay ka hortagaan dhibaatooyin badan oo argixisada al-shabaab ay u maleegayeen shacabka soomaaliyeed munaasabad lagu xoojinayo hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warbixintan ugu faahfaahinaya waryaheena muuse cusmaan abto munaasabadan lagu weyneynayey hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed islamarkaana lagu sagootinayey dabaaldega maalmaha ciidul carafa kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka hay-adda wacyigelinta iyo horumarinta dhaqanka soomaaliyeed ee saara oo kaashanaya maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa munaasabada ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay gobolka banaadir maamulka degmada kaaraan iyo dadweyne kale aad u fara badan ee ka kala yimid waaxyaha ay ka kooban tahay degmada kaaraan inta munaasabadu ay goobta ka socotay ayaa fanaaniinta hobolada waaberi qaybta fankaloorka ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee laga ciyaaro qaybo ka mid a gobolada dalkeena soomaaliya agaasimaha hay-adda horumarinta wacyigelinta hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee saara maxamed cabdi xasan sandheere ayaa ka warbixiyey muhiimadda hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed uu u leeyahay bulshada soomaaliyeed waxyaabaha dhaqanka lagu soo celi karo ama lagu hormari karana waxaa ka mid ah fankii suugaanta oo kaalin firfircoon ka ciyaari kara wadan walba oo horumarsanna meesha horumarkiisa laga cabiro haddii corruption jiro haddii horumar jiro meesha sida tooska u sawirta waa fanka iyo suugaanta wax walba oo jiro meesha lagu tilmaamo anigoo rabo inaan soo gaabiyo xilli habeene ay tahay waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan degmada kaaraan iyo shacabkeeda iyo guddoomiyaheeda u mahad celiyo sidoo kale hobolada waaberi fankaloorka ciyaarta qurxood ay soo bandhigeen sidoo kale fanaaniinta da'da yar oo dhalinyarada ah codka macaan waxyaabihii ay soo bandhigeen aadaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir cabdifataax nuur cali yaayo ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul carafa u diray bulshada soomaaliyeed ee ku nool degmada kaaraan iyo degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna u soo jeediyey inay ka shaqeeyaan horumarka dalka ayna xoojiyaan hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaa sharaf noo weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan oo ay garab naga siisay saaro inuu hirgalo een, xaruntaan degmadan oo ka hirgalo waxaan kaloo u mahad celinaynaa mas-uuliyiintii gobolka banaadir ee nagala soo qayb gashay xafladan dhammaan waxay- waxaa loogu talagalay in bulshada ciidda lagala qayb qaato oo ay ka mid noqoto barnaamijyada ciidda iyo farxadda een, fanaaniintii halkan ka heestay iyo hoballadii halkan ka dheelay iyo cid walba oo maaragtay garab ka geysatay een, quruxdii caawa meeshaan ka dhacday aad iyo aad aan u mahad celinaynaa muuse cismaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
shacabka ku nool deegaanka yoontoy ee gobolka jubbada hoose ayaa dowlad goboleedka jubbaland ka codsaday sidii deegaanka looga hirgelin lahaa adeegyada bulshada waryaheena aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkaasina inoo faahfaahinaya halkan waa tuulada yoontoy waxay ka mid tahay deegaanadii dhowaan laga saaray kooxaha nabaddiidka haatan waxaa ku sugan ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka jubbaland kuwaas oo xaqiijinaya amniga tuuladan dhowr mashaariic oo kala duwan oo horumarneed ayaa halkan laga hirgeliyey iyadoona dowlad goboleedka jubbaland ay xoogga saaraysay sidii loo caawin lahaa dadka degan tuulooyinkii laga saaray kooxahaasi oo inta badan dhibaato aad u culus u geysta dadka shacabka ee tuulooyinkan ku nool waa kuwan qaar ka mid a shacabka ku nool tuulada yoontoy oo iyagu markaa iiga warbixiyey xaaladahooda nololeed iyagoo sheegay in dhibaatooyin culus ay ku qabaan- dhibaatooyin culus ay ku qabaan dhanka biyaha oo carruurtooda iyaguba ay halis u yihiin in ay qaadaan iyo xaaska ku jira gudaha webiga waxaana iga warbixiyeen xaaladda halkan yoontay maanta maamulka jubbaland aad bay ugu mahadnaqaysaa sida amniga uu yahay maanta wanaagga aan ku jirno cabsida aan jirin sida ma aragta ee amniga loo waardiyeeyo ciidamada ay u waardiyeyan waddankan dhibaatadii ma aragta la haysato oo hadda aan ka baxnay oo amniga xaggiisa ahayd nolol wanaagsan baan helnay oo xagga amniga ah sidaas ayaan ugu mahadnaqaynaa jubbaland maamulkiisa waxaan codsanaynaa dumarka haddaan nahay wax badan in la ka saacideeyo waxaan rabnaa sida harqaanada oo kale sida darmooyinka la falkinaayo meelihii aan ku falkisan lahayn dhaqaalihii baan rabnaa ee, harqaamadii inna loo keenaan rabnaa ya maadaama dumar aan nahay dumarku emsiajadii loo sameey meesha ku dhali lahaayeen ya suuqi waxaan rabnaa qudaarta aan keensan lahayn maadaama kismaa markaa qudaarta noo baxdaan suuq geyno hadda waxaan rabnaa in suuq inta naloo ka dhiso annaga naloo imaado market oo nala ka iibsado
saddex sano duurkanaan ku oodnay saddex sano maantana gurigeygaan hurdaay saddex sanona duurkanaan ku xeeyirnay Ee, waxaa noogu daran biyahaas iyo xaaska ilmaha naga guranay annaga na guranay anigan kula taagan wiil afar iyo toban jir ah uu iga qaba uu iga qaaday ilaahaygi macbuudka ah ayaa raktiisii iiga soo riday in biyahaas nagala gaashaamo cadowga ku jiro cadowgaasaa noogu dhib badan cadowgaas
cabdi xasan waa guddoomiye ku-xigeenka tuulada yoontoy waxa uu ii sheegay in halkan ay ka jirta dhibaatooyin dhinaca nolosha ah islamar ahaantaana dadku aanay haysan waxbarasho caafimaad iyo sidoo kale adeegyada aas-aasiga ee ay u baahan yihiin dadka ku nool tuulada yoontoy
waxaa naga dhimana waa ba- ba- baraag oo maaragtay biila-aan oo webiga iyo xaasiyo dadka ku aruuriya Ee, waxaa naga dhiman waxqabadka xagga beeraha oo dhiirigelinta naga dhiman waxaa naga dhiman caaf- caafimaadka waxaa naga dhiman tuulada masquulo male masquulooyin loo sameeyo loo hagaajiya rabnaa shakhsi shakhsi looga sameeyaan rabnaa waxaa naga dhiman dhaqaatiir takhasus leh inaan helno waan rabnay si aan ugu kaaftoomno gabdhaha uubka oo kismaayeel oo carri aan ugu kaaftoomno waan rabnay
tuulada yoontoy waxa ay shan iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan tahay magaalada kismaayo haatan waxaa gaara nidaamka dowladnimada dadka halkan ku nool waxaa weli ka muuqanaya diifta dhibaatooyinkii ay u geysteen kooxaha nabadeedka haatanse waa ay ka soo kabsanayaan waxaana intooda badan ay ku sheegayaan in ay u baahan yihiin waxbarasho carruurtooda sidoo kale ay u baahan yihiin adeegyo caafimaad waxaa hadda marka halkan laga hirgelinaya mashaariicyo kala duwan oo horumarneed oo la doonayo in dadka halkan deggan lagu caawiyo aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka tuulada yoontoy
xaalad dhinaca nolosha ah ayaa soo forsaartay qoysaska ku nool deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo galgaduud halkaas uu dagaal uu ku dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshaad ka tirsan kooxda argixisada shabaab maleeshiyaadka ayaa dabqabad siiyey beerihii ay tabcanayeen dadka deegaanka dhacna u geysteen xoolihii ay dhaqanayeen kadib markii ay ka soo horjeesteen dadka amare ay ku soo rogeen welina halkaasi waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa labada dhinac warbixina arrimahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray maxamed deeq cabdi maxamed dadka ku nool ee deegaanada bari ee gobolka galgaduud iyo galbeedka gobolka mudug gaar ahaan deegaanadii dhowaan ee dagaaladu ay ku dhex mareen dadka deegaanka iyo kooxaha nabadiidka ah al-shabaab ayaa xaaladoodu waxa ay tahay mid aad u liidata kadib markii maleeshiyaadku dadka ay ka gubeen hantidii ay lahaayeen baraaguhuna ay ka mid ahaayeen waxaana halkaasi ka jirta deganaansho aan cago badan ku taagnayn maadaama kooxaha al-shabaab ee deegaanadaasi weli ka ag dhow yihiin deegaanada hore dagaaladu uga dhaceen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada kale ah caad ceel cabdi maamiye togaale milsan gabdhaale waableh maygaag caad iyo saddex geed xarar dadka degan ayaana waxa ay yihiin xoolodhaqato beeraleeya waana kuwo ku tiirsan soo saarka dalagyada ay ka mid yihiin masagada digirta iyo falkada kuwaas oo loo iibgeeyo gobolada dalka soomaaliya balse inta badan beerihii dadkaasi ay lahaayeen ayaa waxaa gubay maleeshiyaadka al-shabaab intii dagaaladu halka ay ka socdeen sidoo kalena waxa ay dumiyeen amaba ay gubeen baraagihii dadkaasi biyo ahaanta ay halkaasi uga isticmaalayeen xildhibaan cabdiraxmaan cali maxamuud oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka galmudug islamarkaana deegaanadaasi laga soo doorto oo ka mid ah xildhibaano halkaasi gaaray ayaa waxa uu inooga warbixiyey sida xaaladda deegaanadaasi ay tahay waxa uuna sheegay dadka in biyaha iyo baadkuba ay ku yaryihiin ilaayo haddana wax gargaar gaarsiiyey aysa jirin marka laga reebo waxoogaa raashin ah oo maamulka galmudug halkaasi uu gaarsiiyey walaalow meesha sabta waa meel iska colaadeed waxna laguma reebin sidaad maqashayba waa hantidii dadka oo maguurtada ahayd way gubeen sida guryihii oo kale baraagihii muxuu ahay beerihii iyo wixii yilay intaasoo dhan waa ay gubeen intii ay qabsadeen meelo badan oo ay awoodi waayeen waa ay jirto aada loogula dagaalamay kabacdi hadda xilligan aan joogno dadkii biyo la-aan iyo baada la-aan ay dhooban yihiin dhul oo cidla ama garas marka wax hadda gurmud u fidiyey oo aan sheegi karo shan boqol oo kiish oo maamulka galmudug ay u direen ayaan ka ognahay waxay-adaha oo mucaawana gaarsiiye ma jiraan marka dhul qaar wixii magaalo joogana magaalo ay ku maxaa tuulooyina u kaxeen oo agagaas ka dhow wixii remiigana miyiga halkaa u dhow ayay maaragtay u qaxeen ilaa iyo haddana wax gaaray oo shantaa boqol oo maamulka galmudug ay u direen yaan ka ognahay ma garan walaal dagaalka waxaa soo cusboonaysiiyey gruubkaas isaga ah oo nabadiidka ah oo bani aadanimada iska daa islaamnimada xataa ka baxsan howsha bani aadanka oo mar kastaba doonaya dadka maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo diintiisaba raadinaya iyo dalkay ummaddu degan tahay oo ayagubaan meel isku sheegin oo xataa aan garanay cidda ay ka amar qaadanayaan madaxooda ugu sarreeya aan garanay dhinaca kale waxa uu sheegay dadka deegaanadaasi ku sugan in iminka ay hubaysan yihiin lagana yaabin in ay maleeshiyaadka al-shabaab isu dhiibaan maadaama maleeshiyaadku halkaasi dagaallo xoogan ugu soo qaadeen muddooyinkii lasoo dhaafay walaal waa hubaysan yihiin hal qof oo kamida oo isku dhiibaya ma ku ogin annagu iyagoo weliba ku dadaalaya inay lacag ku bixiyaan inay shukaamiyaan inay qabiil adeegsadaan inay kala furfuraan ayagoo weliba isku dayaaya misena waxaan ognahay in aysan habay yaraatay dhib jalag u siin oo ay nin walba qorigiisa uu ciddiisa loo horfadhiyo tala guudna ay leeyihiin mararka qaar xataa ay tashadaan marka taas ayaan ku ognahay oo dadkaasi weli isna ayna dhiibin walaal ma garan oo dadkaasi dad aada u niyad fiican ay ahaayeen haddana weli yihiin iskuna tashaday laakiin kaalmihii maamul ay uga baahnaayeen ama dawlad uga baahnaayeen ayaa meesha ka maqnaa ma ha noqdo kan galmudug ankama ha noqdo kan dawladda dhexe federaalka intaas ayaan odhanka dad niyad fiican bay ahaayeen oo ku dagaalama niyad fiican oo isu tashaday laakiin waxay kala noqdeen dagaal shacab iyo dagaal dawlada kala noqdeen ma garan dagaalada deegaankaasi ka dhaca ayaa waxa ay salka ku hayaan xolo baad ah oo maleeshiyaadku dadka deegaanadaasi ay weydiistaan tiiyo ay jirto in maleeshiyaadku isku dayaan in caruurta ay askareeyaan balse waalidiintu arrinkaasi ay ka hor yimaadaan taasina ay keento dagaal kafoolkafool ah oo maleeshiyaadka iyo dadka deegaanka dhex mara maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb mas-uuliyiinta maamulka gobolka gadow iyo saraakiisha ciidanka ammaanka oo ka shiray sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka degmada buurdhuub ee gobolka gadow loona dardargelin lahaa dagaal ka dhana maleeshiyada al-shabaab wariyaheena cumar ciidaris axmed ayaa warkaasna inoo faahfaahinaya kulankan looga hadlayay sarow qaadidda horumarka deegaanka iyo adkaynta nabadgelyada oo ay wada qaateen mas-uuliyiinta maamulka buurdhuba kuwa maamulka gobolka gadow iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ammaanka oo ka qabsoomay xarunta maamulka buurdhubo ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii bulshada deegaanka ay uga qayb qaadan karaan horumarka iyo joogtaynta qorshaha iskaa wax u qabso oo dib loogu yegaleelay goobihii ku burburay colaadii dalka soo martay iyadoona ay xusid mudan tahay in maamulka iyo bulshada buurdhuub oo iskaashanaya ay dib usoo nooleeyeen garoonka diyaaradaha ee badbaado wadooyinka magaalada dhisida taallo iyo sidoo kale goobo kale kulankan oo soocado qaatay ayaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii ka soo baxay guddoomiyaha buurdhuuba mudane xasan maxamed cali xasan yare sheekh maxamed xuseen isaaq alqaadi iyo sidoo kale cusmaan nuur xaaji gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka gadow oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan
kulankan soo dhoweyntii annaga iyo bulshada waan soo dhaweyneynay maamulka kadib maanta aan ku qaadanay xafiiska degmada oo sumcad iyo sharaf weyn oo aan heerkeeda lasoo koobi karin u yahay maamulka degmada maadaama aan haddeer ku shirayno xarunta maamulka degmada oo ka mid ah mashaariicda ay maamulka degmada sida iskaa wax u qabsada ah ayay gacanta iyo xoolahaba ugu bilaabeen bulshadoodan ay ka taageertay ayadoon samafal gacan siinin oon dowlad gacan siinin oon cid kale waxba ku darin alxamdulilahi rabbialcaalamiin waa guulaha waaweyn oo aan gaarnay oo aan aaminsanahay inay yar tahay degmo nala mid ah
salaan kadib maanta sharaf weyn bay inoo tahay in aan kulan ballaaran aan kula qaadano maamulka degmada buurdhuubo oo waqti badan aan ismooweyn kulankaas oo ku saabsanaa guud ahaan wadatashiyo aan la yeelanaynay maamulka degmada wadatashyadaas oo qeybo badan taabanayo hadday noqon lahayd iswacyigelin iyo maamulkan maadaama maamul dadaallo fara badan soo sameeyay uu yahay oo deegaankan horumar ballaaran ayagay shacabkoodaba gaarsiiyeen in la dhiirigeliyo qaabka wadashaqaynta iyo howlaha ay ku jiraan si habsami oo socod wanaagsan ay ugu sii socon lahaayeen
waxaa kaloo baaq u daraynaa dowladda jubbaland meel hadday wax qabsato waxaa muhiim ah in wax loogu dara waxaan leenahay buurdhuuba waa meel eragoon ayay ahayd eelaboor bay gacanteeda ku samaysatay eelaboorkeeda hore waa kii burbura waad ogtihiin cid wax la qabatay ma jirto xarun bay dhistay dhul fara badan oo iskaa wax u qabso isguulle ay ka mid yihiin dugsi sare iyo dugsi hooseba way dhistay waxaan leenahay dowlad goboleedka jubbaland meel hoo u baahan adal waxba kama gala cumar idruus axmed warbaahinta qaranka degmada buurdhuuba ee gobolka gado ururka haweenka galmudug oo sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii ay iskugu keeni lahaayeen haweenka deegaanada maamulka si ay uga wada shaqeeyaan xaaladda horumarinta amniga deegaanka maamulka maxamed cabdi maxamed ayaa warbixinta inoo soo diray ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay qorsheynayaan sidii la isugu keeni lahaa guud ahaanba haweenka deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayna u noqon lahaayeen kuwo isku xiran kana shaqeeya horumarka dowlad goboleedka galmudug iyagoo gacan siinaya maamulka gudoomiyaha ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug oo muddooyinkii lasoo dhaafay safar shaqo ugu maqneyd ee magaalada muqdisho kaas oo ujeedkiisu ahaa wadatashi ay la soo yeelanaysay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana soo dhoweynta ka qayb qaatay xubno ka tirsan ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug
halkan waxaan kusoo dhaweyneynaa gudoomiyihii ururka haweenka oo u jiray magaalada muqdisho arrimo shaqo dabadeedna markuu imaaday maanta aan kusoo dhaweynay garoonka iyo waxaan kusoo dhaweyneynaa gurigii hooyooyinka oo kale oon hadda ku sugannahay marka waxaan leenahay guddoomiye soo dhawow meeshaan waxaan maanta kusoo dhaweyneynaa macalimad hodan maxamed axmed oo guddoomiyihii dalladda guud oo dowlad goboleedka galmudug ayaan halkan kusoo dhaweyneynaa howlo shaqo u jirtay magaala madaxda muqdisho haddana arrimaheedii soo dhammaysatay oon kusoo dhaweynaa ayraboorka gobolka galgaduud halkan waxaan ku soo dhaweyneynaa gudoomiyaha ururka haweenka macalimad hodan gudoomiye soo dhawow soo dhawow odan axmed maxamed gudoomiyaha ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay ka dhawaajisay in waxyaabihii ay kasoo wada hadleen ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ay kamid ahaayeen iskaashi iyo in haweenku gacnaha isqabsadaan ayna ka qayb qaataan horumarada dalka soomaaliya ka soconaya maalinta uga aadana waxay tahay inay u taagan yihiin ururka haweenku dowladda inay la taagan yihiin oo xoolahoodii iyo naftoodii ay u horayaan waxaa kaloo u taagan yihiin ururka haweenku dhismaha dowladda iyo ka qayb qaadashada dowlad goboleedka waxaa ugu muhiimsanaa ee, wadahadalkanagii iyo maxaanku iraa talfadhiganagii inaan wada shaqayno oon qaranka u shaqayno oon gacmaha isqabsanno oon walaalowno oo soomaaliya o dhan laysu keeno ururka haweenka soomaaliya meel walba la joogaana la wada walaaleeyo mahad labaad waxaan u soo jeedinayaa gabdhaha ururka haweenka oo afar iyo labaatanka saac u taagan qaranka qarannimada dowlad jacaylnimada ururka haweenka midnimadiisa isjacaylka dowladdu inay hana qaado aad iyo aad ayaan ugu hambaliyanayaa mar labaad haweenka ayaa waxa ay lafdhabar u yihiin horumarka dalka xilligii burburka dalka soomaaliya uu soo marana la aaminsan yahay in waxyaabihii dalka uu ku tiirsanaa haweenku ugu horeeyeen maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb halkaad warkaasi duhurnimaaad kala socotaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii dibadda booliska argentina oo weeraray aqalka madaxweynihii hore ee dalkaas ciidamada booliska ee wadanka argentina ayaa bilaabay inay dabagal ku sameeyaan hantida ay leedahay madaxweynihii hore ee dalkaas christina fernandes kaasoo qayb ka ah howlgal lagu baarayo masuq maasuq baahsan saynis yahano ku xeeldheer dhinaca baarista dembiyada eeyo carbisan iyo cutubyo ka tirsan waaxda debdemiska ayaa ka qayb qaatay weerar gaadmo oo lagu qaaday laba guri oo haweeneedan hore madaxweynaha uga ahaan jirtay dalkaas ku leedahay magaalooyinka buenos aires iyo batagonia howlgalkan ayaa bilowday kadib markii garsoore maxkamadeed oo lagu magacaabo clowdi uu dalbaday in xasanaada qayb ahaan laga qaado miss fernandes si ay ugu fududaato in lagu sameeyo baaritaano la xidhiira masuq maasuqi jiray intii ay madaxweynaha ahayd miss fernandes ayaa dhankeeda beenisay inay wax khaldan samaysay khudbadda ay isku difaacaysay oo ujeedisay maalintii arbacada ayaa haweeneedan oo hadda xubinka aqalka odayaasha ku sheegtay in baaritaanada socda ay yihiin wax laga xishoodo waxay sidoo kale ka cabatay inay noqotay haweeneedii ugu horreysay la doortay aqalka odayaasha oo haddana baaritaano lagu sameynayo siyaasiyadan oo leh xasanaad ka hor istaagaysa in xabsiga loo taxaabo hase haate waxaa bannaan in dacwad lagu soo oogi karo laakiin iyadu waxay aqbashay in laga xayuubiyo xasanaada si loo xaqiijiyo hantideeda waxayna saaxiibadeedii la shaqeynaya ku boorisay inay isla sidaas oo kale sameeyaan guud ahaan warkii ood ka dhagaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayaan kusoo afmeerinaa intaan marka- intaan mar kale ku kulmayna warkan mid lamid a waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu